بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo lixdanaad ee min suurati almaa-ida allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah wallahu yacsimuka min annaasi ina allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin allah waxa uu yihi subxaanah yaa ayuha arasuulu rasuulkiiow balliq gaadhsii dadka maa kii gaadhsii unsilo la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbik ee xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey wa in lam tafcal haddii aanad sidaa yeelinna famaa ballaqta maad gaadhsiin dadka risaalatah ilaahay subxaanahu wa tacaala risaaladiisii iyo fariintuu kuu dhiibay wallaahu allana yacsimuka isaga ayaa kaa dhowraya oo kaa ilaalinaya min annaasi dadka dhibtooda rabbaa kaa dhowraya ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada alkaafiriina ee gaalada ah allah waxa uu yidhi qul waxaad ku tidhaa nebi allow yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiow waa yahuud iyo nasaara lastum maydaan ahaanin calaa shayin shay dushii kumaydaan sugnaanin ay calaa shayin min addiin wax diina oo aada ku sugan tihiin ma jiro haba yaraatee xataa tuqiimuu ilaa aada oogtaan oo aada toosisaan altawraata kitaabkii towraad ahaa iyo walinjiila kitaabkii injiil ahaa iyo wamaa kii unsila la soo dejiyey ilaykum idinka laydiin soo dejiyey ee min rabbikum xagga rabbigiin laydinka soo dejiyey walayasiidanna waxay u ziyaadin oo uu u ziyaadini kahiiran in fara badan oo minhum kuwa ka mid ah maakii wuxuu u siyaadinayaa unsilo la soo dejiyey ilayka adiga nebi moxamedow lagugu soo dejiyey oo min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey wuxuu u kordhinayaa tuqyaanan qooq iyo wa kufraa gaalnimo macnaha in badan oo ka mid ah qur-aankaa lagugu soo dejinayaa kufri iyo tuqyaan unbuu u siyaadinayaa markay rumayn waayaan ee falaa ta'sa ha u murugoonin nebi moxamedow cala alqowmi qoladaa ha u murugoonin alkaafiriina ee gaalada ah ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay waasaabicuuna kuwa diin oo dhan ka leexdayna kadaalika waa la mideh oo maxaynu ugu cadfi weyne ilaa intii hore way isku cadfanayd ina aladiina aamanuu kuwii rumeeyey iyo waladiina haaduu kuwii yahuudoobay iyo wasaabiuuna maxaynuu odhan weyne waxaynuu odhan weyney dee wasaabiuuna way rafcisanta waa marfuuc waxa wax lagu cadfayaana waa isamka inaad ee mansuubka ina aladiina marka hadday mactuuf tahay wasaabiuuna waxaa la odhan lahaa wasaabiiina hadday ku cadfan tahay isamka inaad marka maadaama ay marfuuc tahay waxaa ugu raajixan uguna sahlan inaad ka dhigto mubtade khabarkiisii maxduuf yahay oo aad tidhaahdo wasaabiuuna kuwii leexday yacnii sabaa waa bimacnaa maala waxaana lagu idlaaqi jiray daa'ifo kiristanka ka mid ah oo intay nasaaradii ka leexdeen malaa'igta caabudoo yidhi waxa weeyaan malaa'igtaanu caabudaynaa waxaa kaloo lagu idlaaqaa saabi'iinta kuwa diin oo dhan ka leexday ee diinlaawayaasheen diinba haysan tu sax iyo tu khaldantoona marka ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay wasaabiuuna kuwa diinta ka leexda iyo wanasaara kiristankuna kadaalika kuwaasay la mid yihiine oo iyaga waxaad ka dhigtaa mubtada khabarkiisi maxduuf yahaye man ruuxa aamana haddaba rumeeyo billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wa camilo sameeyo saalixan camal wanaagsan falaa khawfun cabsi calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya mantana ama waxaad ka beddeshaa isamka inaad oo ina aladiina aamanuu mu'miniintii iyo yahuuddii saabi'iintii iyo nasaarana waa la mid eh man aamana ka rumeeya oo waxaad ka beddeshaa isamka inaad iyo mactuufaadka lagu cadfay amaba waxaad ka dhigtaa manta mawsuul mubtada ah oo khabarkiisana falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun jumladaa ka dhig jumladan mawsuulka iyo khabarkeedoo iswadatana khabaru inna ka dhig labadaba waa la craabay haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay arrimo muhiim ah waxaa ka mid ah wujuubu lbalaaqi cala arusul yacni rusushu inay gaadhsiiso xilkii la saaray inay waajib ku tahay wa nuhuudu rasuulina muxamed sala allahu calayhi wasalama bihada alwaajibi calaa akmali wajhin wa atamih waxaana aayadda ka cad nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xilkaa la saaray ee yaa ayuha arasuulu balliq maa unsila ilayk sidii ugu dhammayska tirayd ee ugu wanaagsanayd inuu xilkaa u gutay oo uu gaadhsiiyo ummadda xilkii la saaray sida axaadiida nabigaba ka cad sala allahu calayhi wasalam oo xadiidka saxiixeynka ku sugan xadiidu jaabir xajkii lo odhan jiray xajat lwadaac nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadii iyo ummaddii isu timid markuu waaniyey ayaa waxa uu ku yidhi wa antum mas-uuluuna cannii famaa antum qaa'iluun waa laykiin weydiin doonaaye maxaad ku jawaabi doontaan ila ilaahay baa yidhi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin rusushii iyo kuwii loo dirayba waa la su-aali oo rususha waxaa la weydiinayaa risaaladii ma gudateen kuwa loo dirayna waxaa la weydiinayaa maada ajabtum almursaliin maxaa rusushii ugu jawaabteen labadaba waa la su-aali markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waa laykiin weydiin doonaa in maxaad ku jawaabi doontaan oo aada odhan doontaan qaaluu nashhadu annaka qad ballagta wa addayta wa nasaxta waxay yidhahdeen waxaanu ka markhaati kici doonaa inaadna soo gaadhsiisay risaaladii oo waajibkaagii aada gudatay oo ummadda aada u nasteexaysay markay sidaa yidhaahdeen ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam fartiisa sabaabada murdisada aynu idhaahno ama towxiidka lagu tilmaamo ayaa xagga sare intuu ku ishaaray ayuu yihi allaahumma hal ballagtu allaahumma fashhad saddex jeer uu yidhi marna kor buu u taagayey marna waxa weeyaan dadka ayuu kusoo foorarinayay marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee xilkii la saaray sidaasuu u gutay ummadduna uga markhaati kacday waxaa kaloo ku sugan aayaadkan cismatu rasuuli lmutlaqa si mutlaq oo caam ah rasuulka in loo dhowray oo dhibaato looga ilaaliyey oo saxiixu sunani tirmidi waxaa ku sugan xadiidu caaisha inay tidhi kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama yuxras xataa nazalat hadihi alaaya wallaahu yacsimuka min annaas caaisha waxay tidhi nebiga gaadh baa laga hayn jiro oo waa la ilaalin jiray ilaa aayaddani ay soo degtay faakhraja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ra'sahu min alqubba faqaala lahum yaa ayuha annaas insarifuu faqad casamanii allah rasuulku qubaddii intuu madaxa kala soo baxay ayaa waxau yihi dadkiiow iska taga ilaahay baa i ilaaliyo o i dhowray ah marka aayadda waxa ka cad ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ballan qaaday ilaalintiisa sidaa darteed ayaa in fara badan yahuud iyo gaalo doontay dilkiisa ilaahayna ka difaacay oo munaasabaad badan ay soo mareen waxaa ku sugan aayadda kufru ahli lkitaabi ilaa man aamana minhum binabiyi muxamedi sala allahu calayhi wasalama watabaca maa jaa bihi min addiini alxaq kuwa ahlulkitaabka ah yahuud iyo nasaara iyo saabi'iintaba inay gaalo yihiin ilaa kuwa rumeeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee sharcigiisa raacay mooyaane oo markii la tilmaamay tawaa'ifkii oo dhan almu'minuun waalyahuud waannasaara waasaabi'uun yacnii qaacidada ama waxa weeyaan ta lagu badbaadayo maxaa lagu soo koobay man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa camila saalixan falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun halkaas waxaa la yidhaha waa qaacidat najaat waa qaacidadii badbaadada oo waxaasoo dhan isku soo wada xooriyo halka lagu badbaadayaa waa aliimaanu waalcamalu saalix kaa un baa lagu badbaadayaa waxaana ilaahay u ballanqaaday kuwa labadaa la yimaada falaa khawfun calayhim fi lmustaqbal walaa hum yaxzanuun fi lmaadi oo waxaa laga yacni aamin yeeloo laga nabadgeliyey khawfu lmustaqbali wa xusnu lmaadi arrinka aakhiree kusoo socdaee mustaqbalka ah inay ka baqdaan waa laga badbaadiyey waxay adduunyo kaga yimaadeen inay ka murugoodaanna waa laga badbaadiyey oo ilaahay baa u ilaalinaya tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo ku sugan aayaadkan ana ahla alcinaad walmukaabara laa taziiduhum aladilatu walbaraahinu ilaa cutuwan wanufuuran waطugyaana wakufra dadka waxa weeyaan canaadka iyo madax adayga lagu ibtileeyey aayaadka iyo xujajka soo degaya gaalnimo mooye wax kale ka kororhsan maayaan walayasiidana kaiira minhum maa unzila ilayka min rabbika طugyaana wakufra saynu xalay soo tilmaanayna dee diine hadday soo degtay iimaan baa laga kororhsan lahaaye maxay gaalnimo uga kororhsadeen waayo waanay rumayneyn ruuxuu aayaddii soo degtay hadduu rumayn waayo dee kufri uunbuu ka kororhsaday caaishana radia allahu canha sida xadiidka saxiixa ku sugan iyadoo balaaqa iyo gaadhsiintii nebi moxamed tilmaamaysa waxay tidhi wman xadaakum ana muxamada salى اllahu alayhi waslama katama shaya umira bitabliiqi faqad acdama calى اllahi اlfirya ruuxa idiin sheega nebi muxamed shay la amray inuu dadka gaadhsiiyo inuu gaadhsiin waayuu ka gaabiye ama qariyey alla ilaahe kaasi been abuuradku alla ku been abuurtay wuu weyneeyo been abuurad weyn oo culus ayuu been abuurtay allah waxa uhi yaa ayuha rasuulu rasuulkiiyow balliq gaadhsii dadka maa kii unzila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika ee rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey dadka gaadhsii marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka waxa uu gaadhsiinayaa waa waxyi munasiloo samada lagaga soo dejiyey wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa yacni dadka rususha dhaxlay ee ducaadda iyo culimaduna ummadda waxay gaadhsiinayaan waa waxyigii rasuulka lagu soo dejiyey laakiin qiila waqaala iyo qisas iyo sheeko aan daliil iyo sanad lahayn ma aha sidaa darteed qofka daaciga ah ee caalimka ah ee warahadii rasuulka dhaxashay ka mid ah waajibka saarani waxa weeyi ummadda wuxuu gaadhsiinayaa inuu noqdo maa unzila ilaa muxamedin sala allahu calayhi wasalam intaasaa la saaray wixii rasuulka lagu soo dejiyey laakiin wax kale looma diran marka cilmiga saxda ah iyo diinta saxda ah iyo gaadhsiinta saxda ee ajar iyo abaal lagu helayaa waxa weeyi marka dadka waxa la gaadhsiinayaa uu yahay waxyigii nebi moxamed lagu soo dejiyey alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu hum ululcirfaani laakiin wax kale haddaad tidhaha waan gaadhsiinayaa adiguna waad dembaabtay ummaddana waad hallaysay ajar iyo abaalna heli mayse cuquube iyo cadaab mooye allah waxau ihi wain lam tafcal nebi moxamedow haddaanad sidaa yeelin famaa ballaqta maad gaadhsiin dadka risaalatah ilaahay fariintiis iyo risaaladuu kuu dhiibay maad gaadhsiin wallaahu allana yacsimuka isagaa kaa ilaalinaya min annaasi dadka dhibkooda allah kaa dhowraya ina allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada alkaafiriina ee gaalada ah qul waxaa tidhaha nebi allow yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow lastum maydaan ahaanin calaa shayin shay korkii kumaydaan sugnaanin ay calaa shayin min addiin wax diin ah kuma dul sugnidin oo bilaa diin baa tihin xataa tuqiimuu ilaa aad ka oogaysaan oo aad toosinaysaan attawraata kitaabkii towraad ahaa iyo walinjiila injiil iyo wamaa kii unzila la soo dejiyey ilaykum idinka laydinku soo dejiyey oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa laga soo dejiyey had iyo jeer towraad iyo injiil iyo qur-aanka waxaa laysku raacinayaa maaha macnaheedu in qur-aanku markuu soo degay dabadeed ay bannaan tahay in lagu camal falo towraad iyo injiil ma aha waayo horeynu usoo maray wa muhayminan calayh in kitaabka qur-aankii kutubtii hore uu nasakhu isagu xukumayo laakiin mar walba waxaa loogu soo halqabsanayaa oo la tilmaamayaa in hadday towraad iyo injiil ay ka dhabtahoy rumeeyeen qur-aankana ay rumaynayaan nebigana ay rumaynayaan sala allahu calayhi wasalam waayo dee injiil iyo towraad ayaa tilmaanta nebi moxamed ay ku taallay marka waxaa la leeyahay haddii ay towraad rumeeyeen oy ka run tahay nebi moxamedna way rumayn qur-aankana way rumayn laakiin maadaama aanay towraaddii loo soo dejiyeba rumayn injiishii loo soo dejiyena aanay rumayn oo ay beeniyeen dee nebi moxamedna rumayn maayaan marka xaqiiqa ahaan gaalnimadoodu waxay ka bilaabantay bitawraati waalinjiil oo iyagaanay raacin waayo dee kutubtaasay ku taallay nebi moxamed iyo risaaladiisa iyo sifaadkiisuba allah waxau ihi walayaiidanna wallaahi yo layasiidanna wuxuu u kordhin oo uu u kordhinuu u ziyaadin kaiiran in badan oo minhum iyaga ka mida maakii wuxuu u kordhin unsilo la soo dejiyey ilayka adiga nebi moxamedow lagugu soo dejiyey ee min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey wuxuu u kordhin tuqyaanan qooqiyo wa kufraa gaalnimo ee falaa taasa ha u murugoonin cala alqowmi alkaafiriina qowmka gaalada ah ha u murugoonin allah waxau ihi ina aladiina aamanuu kuwii rumeeyey iyo waladiina haaduu kuwii yahuudoobay wasaabi'uuna kuwa leexday ee nasaarada ka soo leexdee malaa'igta caabuday ama diin oo dhan ka soo leexdoo diimahoo dhan ka baxay iyo wanasaaraa kiristankuna kadaalika kuwaa waa la mid eh man aamana haddaba axadka rumeeya macnaha kuwaa lasoo sheegay oo dhan ay minhum man aamana ka rumeeya ee minhum ka mid a kuwaa lasoo sheegay billaahi alla rumeeya iyo walyowmil aakhiri maalinta dambe rumeeya oo wa camilo sameeya saalixan camal wanaagsanna sameeya falaa khawfun cabsiyi calayhim korkooda may ahaanin oo ka baqan maayaan arrinka aakhiro kaga horeeya walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya oo waxay adduunyo kaga yimaadeenna ka murugoon maayaan allah waxau ihi laqad akhadnaa miihaaqa bani israa'iila wa arsalnaa ilayhim rusula wallaahi laqad akhadnaa dhab ahaan baanu u qaadnay miihaaqa bani israa'iil nimankii reer banu israa'iil ballantoodii adkayd waanu qaadnay oo waxaanu kaga qaadnay dee cala aliimaani billaahi wa rusulih wa cibaadat illaahi waxdah allah iyo rusushiisa inay rumeeyaan oo rabbi keligii ay caabudaan baanu ballan kaga qaadnay wa arsalnaa waxaananu u diray ilayhim iyaga rusulaa rusul baanu u diray oo waxyaabaha nimanka reer banu israa'iil loogu nicmeeye umamka kale ay kaga duwanaayeen waxaa ka mid ahaa kullamaa halaka nebiyun khalafahu nebiyun mar kastoo nebi ka dhinto mid kalea loo soo weydaarinayo ambiyaau bani israa'iil waa fara badnaayeen allah waxau ihi kullamaa jaaahum mar kastuu u yimaado rasuulun rasuul bimaa shay uula yimaado shaygaasoo laa tahwaa aanay doonayn anfusuhum nafahoodu aanay doonayn oo aanay jeclayn fariiqan qayb rususha ka mid ah kadabuu way beeninayeen wa fariiqan qayb kalena yaqtuluuna way laynayeen mar kastoo rususha ay ula timaado waxaan hawadooda waafaqsanayn qaybna waa beeninayeen qaybna waabay laynayeen alla waxau ihi waxasibuu waxay u maleeyeen nimanka reer banu israa'iil anlaa takuuna fitnatun ay anlaa taqaca fitnatun fitna inaanay dhacayn oo macnaha rususha ay laynayaan iyo rususha ay beeninayaan cuquubo adduunyo iyo mid aakhiro midna inaanay ka dhalanayn ayay moodeen marka kaanadu waa taamo oo ficil laasimaynu ku macnaynay oo kaanadu marka ay marfuuc keliya qaadanayse mansuubka ay ka maaranto ayaa la ydhaha waa taama marka kaanadani waa taamo oo marfuuca fitnatun mooye mansuub ma qaadanayso sidaa darteed baa allaa takuuna ay allaa taqaca sida jalaaludiin asuyuuti uu waxa weeyaan u qadaray markaa anta naasibaynu ka dhignay ogow allaa takuuna antaynu ku nasbinay waxaa kaloo bannaan anta in laga yeelo mukhafafa min athaqiila isamkeedana damiiru shani jumladana khabar looga dhigo oo la yidhaahdo waxasibuu waxay moodeen ama u maleeyeen allaa takuunu ay ana alamra washana inuu xaalkiiyo arrinku yahay laa takuunu fitnatun fitnaba inaanay dhacayn ay laa taqacu fitna oo facamuu dabeed waa indhabeeleen oo xaqii bay ka indhabeeleen wasammuu waanay ka dhagabeeleen xaqii uma taaba allaahu dabeed ilaahay waa ka toobad aqbalay calayhim korkooda uma camuu dabeed haddana waa ka indhabeeleen xaqii mar labaad oo wasammuu waa ka dhagabeeleen kahiirun in fara badan oo minhum iyaga ka mid ah ayaa xaqii ka indhabeelay oo ka dhagabeelay kaiirunta icraabaa ku jira lakiin waxaad iska qaadataa ta ugu fudud uguna raajaxsan waayo waxaynu naqaanaa dee ficilku marka faacil ama ism daahira loo tiiriyo calaamaadka tasniyada iyo jamacu sida saxiixa ama raacaan ficilka oo dee qaamo zaydani iyo qaamo zayduuna qaamaa iyo qaamuu lama yidhaah ilaa luqa daciif oo luqatu akaluni albaraakhiif marka iminka waxaa la moodaa wasamuu kahiirun iyadoo faacilkii oo daahiru uu joogo ayaa ficilkii calaamatu jamc la socdaa samuu marka waxay culimmadu yidhaahdeen kahiirun maaha faacil laakiin waxay bedel ka tahay damiirkan faacilka ayaa laga bedelayaa oo damaa'irta camuu iyo wasamuu waawuljamaacaha faacilka ah kahiirunta ka bedel si aan ishkaal u iman oon loo moodin ficilkii oo faacil haysta damiir ah haddana ism daahira inuu qaatay marka macnuhu waxa uu noqonayaa uma camuu haddana way indhabeeleen oo wasamuu waa dhagabeeleen kahiirun in badan ayaa indhabeeshay oo dhagabeeshay oo minhum iyaga ka mid ah wallaahu allana basiirun kii u arag badan weeyi bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan allah waxau yihi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam wallaahi laqad kafara xaqiiq ahaan bay u gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle huwa alle almasiixu waa ciise ciisihii ibnu maryama ina maryamo ahaa wa qaala almasiixu masiixna waxau yihi waa ciisa bnu maryam e yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow ucbuduu caabuda allaha ilaahay caabuda allihii rabbii rabbigayga ahaa iyo wa rabbakum rabbigiin caabuda inahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay man axadka yushrik billaah ilaahay u shariik yeela ee cibaadadiisa cid kale ku lamaaneeya faqad xarama allahu ilaahay waa ka xarimay calayhi korkiisa aljanna jannada alla waa ka xarimay wa ma'waahu hoygiisuna annaaru naar weeyi wamaa lilaalimiina daalimiintuna ma laha min ansaarin wax u hiiliyo oo u nusreeya ma leh wallaahi laqad kafara waa gaaloobeen xaqiiq ahaan aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle haaliu halaahatin saddex ka saddexeeye weeyi kuwii yidhi ilaahay waa saddex kooda saddexaad macnaha waa saddex ilaah mid ka mid ah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxay yidhahdeen waa allah waa ciise waa hooyadii maryama saddex ilaah bay ka yeeleen oo waxay idhahdeen ilaahay waa saddexdaa kooda saddexeeya waa mid saddex ka mid ah tacaala allahu can dalika watanazah laqad kafara waa gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle haaliu halaahatin saddex kooda saddexaad weeyi wamaa min ilaahin macbuud xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa ilaahun macbuud mooyaane waaxidun keli ah mid xaq lagu caabudaana ma jiro mid keliya mooyaane oo allaah ah wain lam yantahu haddii ay ka hadhi waayaan camaa shayga yaquuluuna ay odhanayaan oo caqiidatu tahliif caqiidadaa saddexaynta hadday ka hadhi waayaan ee haaliu halaaa ay leeyihiin layamasanna wallaahi baan ku dhaartee layamasanna wuu taaban oo wuu taaban oo wuu taaban aladiina kuwii kafaruu gaaloobo minhum iyaga ah ku bayaami tabciidiyaha ka dhiganoo ha odhan minhum iyaga ka mid ahaaday ilain asxaabu tasliidka qaar ka midun lama cadaabaye kulligood waa la wada cadaabiye markaa ku bayaami oo minhum iyaga ahaaday waxaa taaban doona cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ee mu'limun xanuujiya allah waxau ihi afalaa yatuubuun miyaanay towbad keenayn ila allah ilaahay miyaanay usoo noqonayn ilaahay naxariis badana oo dulqaad badana oo deeq badana waxay yidhaahdeen waa haaliu halaaa wa maca dalika yadcuuhum ilaa towbatih haddana wuxuu ugu baaqayaa inay toobad keenaan oy soo noqdaan si uu ugu naxariisto ma arxam allaha bikhalqih maxaa ilaahay khalqigiisa uga naxariis badan laakiin iyagaa garan la waxay aayaddani shabbahdaa yacni raxmadda iyo sida ilaahay u jecel yahay towbadooda aayaddii suurat lburuuj kuwii waxa weeyaan mu'miniinta intay godod iyo boholo u qodeen oo dab ku shideen mu'miniintii ku guray godkaah ololaya ee haddana ilaahay uu yihi mayaydaan towbad keenay ina aladiina fatanuu lmu'miniina waalmu'minaat uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu lxariiq ilaahay wuxuu tilmaamay kuwaa mu'miniintii iyo mu'minaadkii gubee godka u qoday ayaa waxa uu yidhi een haddana toobad keenin cadaab bay leeyihiin maxaa laga fahmayaa uma lam yatuubuu dee kuwa toobad keeni cadaab male ilaahay waa u dhaafaya aayaddaa fii suurati lburuuj wuxuu ka soo naqliyey sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi inuu yidhi xasanulbasri aayaddaas tafsiirkeeda waxau ihi unduruu ilaa hada alkarami wاljuud hum qataluu wliyaa'ahu wa ahla طaacatih wa huwa yadcuuhum ila tawba wuxuu yihi war bal eega ilaahay raxmaddiisa iyo deeqdiisa iyo dulqaadkiisa awliyadiisi iyo axbaabtiisii bay god ku gureen oo ay gubeen haddana wuxuu ugu baaqayaa towbo oo soo noqduu leeyahy fallaahu yuriidu tawbata licibaadih ilaahay addoommadiisa dee raxmaddaas iyo towbadaasuu la rabaaye iyagunbaa la kari laayay kuwanna iyagoo haaliu halaaa yidhi ayaa ilaahay leeyahay afalaa yatuubuun war miyaa towbad keentaan allah waxau ihi afalaa yatuubuuna ila allah miyaanay ilaahay u toobad keenayn oo wayastakfiruuna ilaahay dembi dhaaf aanay weydiisanayn wallaahu allana gafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan allah waxau ihi malmasiixu ciise ma ahaa nin ciisihii ibnu maryama ina maryamo ahaa ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma ahaanin waa xasri rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi hortii arrusulu rusuli ay tagtay ciise ma ahaanin rasuul rasuulladii hore tegay la mida mooye wax kale ma ahaanin oo macnaha dee ciise ilaahay maaha weeyi tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wa ummuhu hooyadiina hooyadii maryamina sidiiqatun tii rumaynta badnayd weeyaan rumayn badan yacni asidiiq waa mubaalaqo oo waa tii ku xeel dheeraatay waxa weeyaan rumaynta ay rumaysay xaqa iyo diinta ee qowlkeeda iyo camalkeedaba ka run sheegtay waa sidiiqa iska dhaafinay ilaahay tahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiirane xataa nebiyad ma aha ilay nebigu waa bashar waa addoon marka iska dhaaf maryamo in la gaadhsiiyo martabad ilaahaye xataa martabad nebi baanay gaadhay laakiin waxay gaadhsiisantuhuun martabada nubuwada ka hooseysa oo waa sidiiqa waa tii rumaynta badnayd oo dee waxa weeyaan nebiyada rag uunbaa laga soo diraa oo allah waxau ihi wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim min ahli lqura adiga hortaa maanaan dirin nebi moxamedow ilaa rag aanu u waxyoonay oo dadkii magaalooyinka ka mid ahaa ah mooyaane marka ilaa rijaalan rususha waxa weeyaan rag unbaa laga soo diri jiray waxaa kaloo laga soo diri jiray min ahli lqura baadiyaha lagama soo saari jirin rususha ee ahlulmudun yacni magaalooyinka waaweyn ayaa laga soo saari jiray sidoo kale rasuul kasta waxaa lagu soo diri jiray luqada qowmkiisa wamaa arsalnaa min rasuulin ila bilisaani qowmi halkaasay culimmadu ka qaataan yacni shuruudda risaaladu inay tahay an yakuuna dakaran an yakuuna min ahli lqura an yursala biluqati qowmih inuu rag noqdo in magaalo weyn laga soo saaro oon tuulo iyo yacni miyi ahayn in luqadii qowmkiisa lagu soo saaro allah waxau ihi wa ummuhu sidiiqa ciise hooyadiina waa tii rumaynta badnayd kaanaa waxay ahaayeen ciise iyo hooyadiiba yaakulaani kuwa cuna aacaama cuntada bal waxaa la caddaynayaa basharnimadoodii qof basharoo cunto iyo cabitaan u baahani siduu ilaahay u noqon oo isagii baahan waxaa la caddaynayaa basharnimadoodii iyo uluuhiye inaanay shaqo ku lahayn kaanaa waxay ahaayeen ciise iyo hooyadiiba yaakulaani kuwii cuna aacaama cuntada ilan waa bashare oo waa baahan yihiin undur bal eeg baa la yidhi nebi allow ama qof wal oo mukhaatabow kayfa sidee baanu nubayinu ugu caddaynaynaa lahum iyaga al aayaati aayaadka suma ndur haddana bal eeg annaa sidee baa yu'fakuuna looga duwayaa diinta iyo xaqa oo ay uga leexanayaan xaggay u socdaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow atacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illaah ilaahay sokadii ma waxaad caabudaysaan maa shay kaasoo laa yamliku aan idiin hananayn lakum idinka daran ay dafca darin dhibaato difaaceed iyo celinteed aan idiin heli karayn walaa nafcan ay walaa jalba nafcin dheef iyo waxtar soo jiidisteedna aan idiin heli karayn ma waxaan dhib iyo dheeftoona idiin hayn ayaad alle sokadii caabudaysaan wallaahu allana huwa alleh assamiicu allaha maqalka badan weeye alcaliimu ee cilmiga badan fiihi wacdun wa waciid ilaahay inuu maqal badan yahuu ogaal badan yahay waxa ku sugan ballanqaad iyo goodi oo dadka wanaagsan ee mu'miniinta ah ballanqaad baa ugu sugan iyo yabooh iyo wacdi oo ilaaha maqlayee arkayee ogi dee wuu ku abaalmarinayaa wanaagay samaynayaan ilan wuu maqlayaa wuu ogyahe gaalada iyo cusaadana waxa ugu sugan goodi oo dee ilaaha xumaantooda iyo gaalnimadooda maqlaye ogi wuu ku ciqaabi ilan wuu ogyaho wuu arkaya waanu maqlayaaye marka fiihi wacdun oo waciid hadihi alaayaat waxaa ku sugan bayaanu taariikhi bani israa'iil waalkashfu can mukhtaba'aati jaraa'imihim min alkufri waalqatli yacni waxaa la caddeeyey taariikhdii madoobeyd ee reer banu israa'iil iyo xumaanahoodii qarsoonaa ee gaalnimada iyo dilka ay geysanayaan ahaa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala caddeeyey oo rabbi waxa uu caddeeyey xataa rususha hadday ka waayaan waxay doonayaan inay badhna laynayeen badhna ay beeninayeen waxaa kaloo ku sugan ikraamu llahi tacaala libani israa'iila wa ludfii bihim maca tamarudihim calayhi wa rafdi miithaaqih wa qatli anbiyaa'ihi wa takdiibihim walmakri bihim haddana maca daalik sida ilaahay u sharfay ee ugu nicmeeyey reer banu israa'iil uu ugu naxariistay iyagoo ku madax adaygay oo ballantiisii buriyey oo ambiyadiisii laayey oo qaarna beeniyey oo shirqool iyo makri iyo dhagar u dhigay ayaa haddana ilaahay karaamaynayaayoo intaasoo rasuul uu soo diray oo karaamada maxaa ka mid a wa arsalnaa ilayhim rusula yacni iyagoo intaasoo dembiya galay ayaa haddana rusushu aanay ka joogsanaynin midba uu mid ka daba imanayay marka waa nooc min alikraam laakiin dee markay garan waayeen cuquubo iyo cadaab unbaa uga dambaynaya waxaa kaloo ku sugan taqriiru kufri nasaara biqowlihim almasiixu huwa allah waxaa la sugay gaalnimada kuwa nasaarada ee yidhi ciisa ilaahay ah laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiix waa bilaadiin waa gaalo xaq kuma sugna ilaahay baa ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ku sugan taqriiru cubuudiyati ciisa calayhi salaam lirabbih yacnii sugidda loo sugay addoonnimada uu ciise ilaahay addoon u yahay oo yaa bani israa'iil acbudu llaha rabbii wa rabbakum wuxuu yidhi reer banu israa'iilow ilaahay caabuda allaha rabbigay iyo rabbigiinaba ah anaa addoonoo alla caabudaye anigahay caabudine alla caabuda waayo ciise waa cabdun falaa yucbad isagaa addoonoo dee la caabudi maaye isagaa ilaahay caabudaya waxaa kaloo ku sugan taxriimu ljannati calaa man laqiya rabbahu mushrika jannadaa laga xarimay ruuxa ilaahay shirki kula kulma inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ibطaalu caqiidati tahliid cinda الnasaara wa taqriiri tawxiid caqiidada tahliidka ee ku dhisan saddexda ilaah ee nasaaradu ay aaminsan yihiin ee haaliثu ثalaثa allah wa ciisa wa maryam inay baatil taa alla tilmaamay iyo gaalnimo oo allah waxa u yihi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu halaata waa gaaloobeen kuwaasi oo diin iyo islaamnimo shaqo kuma leh waxaa kaloo ku sugan aayaadkan ibraa'u ciisa wa waalidatahu calayhim asalaam min dacwa aluluuhiyati linnaas waxaa laga beri yeelay ciise iyo hooyadii maryama ilaahnimada ay u nisbaynayaan ayaa ilaahay ka beri yeeloo caddeeyey inaanay shaqo ku lahayn iyaguna aanay sheegan ma lmasiixu bnu maryama ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu sidiiqa waxaa kaloo ku sugan taqriiru bashariyati ciisa wa maryam calayhim asalaam waixtiyaajuhumaa ila acaam waxa la caddeeyoo la sugay basharnimada ciise iyo hooyadii waxaana lagu caddeeyoo lagu sugay baahiday u qabaan cunto iyo cabitaan ma dadka baahidaa qaba ayaa ilaah noqon kara tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxaa kaloo ku sugan damu kulu man yacbudu gayra allah id kullu lkhalaa'iqi muftaqiratun ila allah waxaa la ceebeeyoo la caayey cid kastoo alla cid aan ahayn caabudda waayo khalaa'iqdoo dhammi allay u baahan yihiin oo ilaahay unba mabaahda ah allahu samad ilaahay baa ama baahde loo baahda ah laakiin makhluuqaadka oo dhammi waa baahan yihiin cala adawaami waalabad weligoodba oo laxdo keliya kama maarmi karaan ilaahay subxaanah qul atacbuduuna min duuni illahi ma laa yamliku lakum dara walaa nafca wallahu huwa samiicu lcaliim allah waxa u ihi laqad akhadnaa miihaaqa bani israa'iila wa arsalnaa ilayhim rusula wallaahi laqad akhadnaa dhab ahaan baanu u qaadnay miihaaqa bani israa'iil nimankii reer banu israa'iil ballantoodii adkayd waanu qaadnay miihaaq hore inoo soo martay in la yidhaahdo alcahdu lmu'akadu bilyamiin ballanta dhaar lagu adkeeyaa miihaaq la yidhaah laqad akhadnaa waa qaadnay miihaaqa bani israa'iil reer banu israa'iil ballantoodii oo wa arsalnaa waxaanu u diray ilayhim iyaga rusulaa rusul baanu u diray kulamaa jaaahum mar kastuu u yimaado rasuulun rasuul bimaa laa tahwaa anfusuhum bimaa shay uula yimaado shaygaasoo laa tahwaa aanay doonayn oo aanay jeclayn anfusuhum nafahoodu fariiqan qayb kadabuu way beeninayeen wa fariiqan qaybna yaqtuluuna waa laynayeen waxasibuu waxay u maleeyeen allaa takuuna fitnatun ay allaa taqaca fitnatun fitnaba inaanay ku dhacayn oo waxan ay geysanayaanay gelayaanba inaan laga goynayn oo musiibo iyo cuquuba ku dhacayn ayay moodeen anta markaa naasibaynu ka dhignay mukhafafo haddii laga dhigana waxasibuu waxay moodeen allaa takuunu ay ana alamra washaana xaalku inuu yahay laa takuunu fitnatun ay laa taqacu fitna fitnaba inaanay ku dhacayn oo facamuu dabeed waa ka indhabeeleen xaqii oo wasammuu waa ka dhagabeeleen summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun uma taaba allah dabeed ilaahay waa ka toobad aqbalay calayhim korkooda uma camuu haddana way ka indhabeeleen mar labaad xaqii oo wasammuu waa ka dhagabeeleen kahiirun ka bedel faacilkaas kahiirun in badan ayaa xaqii ka indhabeesho ka dhagabeesho minhum iyaga ka mid ah wallaahu allana basiirun kii u arag badan weeyi bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan laqad kafara aladiina wallaahi laqad kafara waa gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle huwa alle almasiixu waa ciise ciisihii ibnu maryama ina maryamo ahaa wa qaala almasiixu ciisena waxa uu yidhi yaa bani israa'iila reer bani israa'iilow ucbuduu caabuda allaha alle caabuda allihii rabbii rabbigayga ahaa iyo wa rabbakum rabbigiin innahu ina alamra washaana arrinka iyo xaalku waxa uu yahay man yushrik billaah axadka ilaahay u shariik yeela faqad xarama allah ilaahay xaqiiq ahaan buu uga xarimay calayhi korkiisa aljanna jannada wa ma'waahu hoygiisuna annaaru naar weeyi wamaa lilaalimiina daalimiintana uma sugnaanin min ansaarin wax u hiiliyo u gargaara laqad kafara aladiina qaaluu wallaahi laqad kafara waa gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle haaliu halaaa saddex kooda saddexaad weeyi waa caqiido baatil ah waayo low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadataa haddii waxa weeyaan samaawaadka iyo dhulalka yacni aaliho badan ay ku sugnaan lahaayeen oo maamulo oo u taliya alle mooyaane aaliho kale hadday jiri lahayd waa fasahaadi lahaayeen cirkiya dhulkuba oo nidaamkaa habsamiday u socdaan umay socdeen midna wuxuu odhan lahaa maanta habeen bay noqonaysaa midna maya waa dharaar midacadeedu ha soo baxda midna yaanay soo bixin tacaala allahu can dalika culuwan kabiira idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaq wala calaa bacduhum calaa bacd dee waxa weeyaan sida aayaddaaba alla ku tilmaamay hadday aaliha badini jiri lahaayeen mid walba wuxuu abuuruu la tegi lahaa dabadeed dee waxa weeyaan mid unbaa xoog roonaan lahaayo karoon baa reerka u hadhi lahaa laakiin tacaala allahu can dalika culuwan kabiira aaliha badani ma jirtee waa ilaahun waaxid laa shariika lah waa macbuud xaq oo keliya oo wax la wadaagoo wadaajiyo shuraako leeyahay aanu jirin laakiin waxaa la tilmaamayaa un caqli ahaan in lagu garto dee low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadata yacnii nidaamkan keliya ee aan habsanka lahayn een goldaloolada lahayn ee waxbaa dib dhacay aan lahayn ee habsamida nidaamka keliya u wada socda ayaa muxuu astaan iyo daliil u yahay ana allaha waaxidun laa shariika lah inuu ilaahay yahay keli cid wehelisa aanay jirin oo cid kale hadday jirto nidaamkani wuu khalkhali lahaa waana la iskhilaafi lahaa waa laysku qabsan lahaa laakiin nidaamkaa keliya iyo habsocodkaa toosan ayaaba daliil ugu filan inuu ilaahay yahay waaxidun laa shariika lah laqad kafara waa gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle haaliu halaaa saddex kooda saddexeeyo weeyaan ee saddexaad waa mid saddex ka mid ah wamaa min ilaahin macbuud xaqihiina ma jiro ilaa ilaahun macbuud mooyaane waaxidun oo keliya yacni macbuud xaq lagu caabudo jiraa ma jiro alle mooyaane subxaanah alle keligii mooyaane wain lam yantahuu haddii aanay ka hadhin camaa yaquuluuna waxa ay leeyihiin ee haaliu halaaa layamasanna wallaahi yo layamasanna waxa taaban oo taaban oo taaban aladiina kuwii kafaruu gaaloobo minhum iyaga ah cadaabun cadaab baa taaban cadaabkaasoo aliimun ee mu'limun xanuujiya allah waxa uu ihi afalaa yatuubuuna ila allah miyaanay ilaahay u toobadkeenayn oo xaggiisa usoo noqonayn oo gaalnimada ka soo hadhayn oo wayastakfiruuna ilaahay dembi dhaaf miyaanay weydiisanayn wallaahu allana kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista waa dacwatun ila atawbati walistikfaar iyagoo waxaa sameeyey ayaa haddana ilaahay u baaqaya waa raxiimun bikhalqih allah waxau ihi malmasiixu ciise ma ahaanin ibnu maryama ina maryamo ahaa ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma ahaanin rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi hortii arrusulu rusushii hortiiba ay tagtay wa ummuhu hooyadiina waa maryame e sidiiqatun rumayn badan weeyi tii rumaynta badnayd may ahaanin nebiyad manay ahaanin ilaah laakiin waa sidiiqa waa mid rumayn badan oo runta ku talax tagtay oo meel dheer ka gaadhay waxa basharnimadooda daliil ugu ah iyo inaanay aaliho ahayn kaanaa waxay ahaadeen ciise iyo hooyadii ya'kulaani kuwii cuna aطacaama cuntada mid baahan oo cunto iyo cabitaan u baahdayna dee ilaah maaha undur bal eeg nebi moxamedow kayfa nubayinu sidaanu ugu cadaynana lahum iyaga alaayaati aayaadka bal sidaanu aayaadka kowniga ah iyo aayaadka sharciga ah dhinac walba aanu ugu dhiganeenu ugu caddaynayno si ay u aqoonsadaan addoonnimada ciise iyo hooyadii oo ay u aqoonsadaan ilaahnimada alle keligii subxaanahu wa tacaala uma ndur bal haddana eeg intaa dabadeed haddana waxaad eegtaa annaa sideebaa yu'fakuuna looga duwayaa xaqa iyadoo si walba xaqa loogu caddeeyey bal haddana sida looga duwayay u leexanayaan eeg qul waxaad tidhaha nebi allow atacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illaah ilaahay sokadii ma waxaad caabudaysaan ma laa yamliku waxaan idiin hananayn lakum idinka daraa ay dafca darin dhibaato difaacideed aan idiin helayn walaa nafcan walaa jalba nafcin dheef soo jiidisteedna aan idiin helayn ma waxaan dhibaatana idinka difaaci karayn dheefna idiin keeni karayn ayaad ilaahay sokadii caabudaysaan waa yaabe waa istifhaamu tacjiib waa istifhaam lagula yaabayo ficilkooda foosha xun leh wallaahu allana huwa alle alsamiicu waa ka maqalka badan alcaliimu ee ogaalkiiyo cilmiga badan allah waxa uri qul yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum gayra alxaqi walaa tattabicuu ahwaءa qowmin qad daluu min qablu waadaluu kaiira alla waxa uu yidhi qul waxaa tidhaha nebi allow yaa ahlalkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow laa tagluu ha ku xadgudbina fii diinikum diintiinna ha ku xadgudbina hayra alxaqi waxaad u soo qadartaa master mancuudo oo lagu sifaynayo hayrada oo guluwan xadgudub ha xadgudbina xadgudubkaasoo hayra alxaqi aan xaq ahayn xadgudub xaqiina ma jire eh waxaa la sii caddaynayaa un baadilnimadiisa walaa tattabicuu hana raacina ahwaa'a qowmin qolo hawadood ha raacina qoladaasoo qad dalluu lumay min qablu hore u lumay oo intaan nebi moxamedba lasoo saarin bicadiisa hortii hore u hallaabay oo wa adalluu halleeyey marka waa aabbayaashoodiiyo kuway ka soo jeedeen oo wa adalluu halleeyey kaiiran in fara badanna lumiyey oo wadalluu lumay can sawaa'i sabiili waddadii toosnayd ee xaqa ahaydna ka hallaabay kuwaa ha raacina oo ha dabagelina aabbayaashiin iyo awowyadiin way luunsanaayeenna ka baydhoo ha raacina allah waxau ihi lucina waa la nacdaloo naxariistaa laga dheereeyey aladiina kuwii kafaruu gaaloobo min bani israa'iil reer banu israa'iil ka mid ahaa calaa lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisa korkiisii baa lagu nacdalay wa ciisaa wa calaa lisaani ciisaa iyo ciise carabkiisa korkiisii baa lagu nacdalay oo ilaahay nacdashii uu ku soo rogay dee carabkoodaa loo soo mariyey oo lacanadhum alambiyaa ambiyadaa ilaahay baa nacdalay oo ku nacdalay lacnada uu ilaahay nacdalay uu ku soo dejiyey ee ay muteen iyo wa ciisa wa calaa lisaani ciisa ciise carabkiisa korkiisii baa lagu nacdalay nimankaas ciisihii ibni maryama ina maryamo ahaa allah waxau yihi dalik ay alkufru wallacnu gaalnimadaa iyo nacdashaasi xaasilun waxay ugu xasishay ugu dhacday bimaa casow ay bisababi cisyaanihim maadu waa masdariye eh cisyaankay caasiyeen sababteeday ugu dhacday wa kaanuu yactaduuna wa bisababi kownihim yactaduun iyo ahaanshahay ahaayeen sababteeda yactaduuna kuwa xadgudba ayay lacnadaasi ugu dhacday daalikada waxaad u celisaa lacnadda waayo sababta lacnadda ugu dhacdaa lagu sababeynaya bimaa casow wa kaanuu yactaduun yacni kuwan gaalada ah maxaa loo nacdalay bimaa casow wa kaanuu yactaduuna marka daalika lacnu dheh kufriguna dee wasfigooda ahaa ay ku tilmaanaayeen kaanuu waxay ahaayeen waa sabab labaad hadda oo waxyaabahay nacdasha ku muteen ka mid ah kaanuu waxay ahaayeen nimanka malcuuniinta ihi laa yatanaahawna kuwa aan iska reebin oon isu diidin can munkarin xumaan facaluuhu ay sameeyeen yacni xumaanta qoomkoodu ay samaynayaan iskamay reebi jirin labisa maa shay baa xumaaday kaasoo kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya ficilka maanta maxaa looga jeedaa tarkul inkaar diidmada ay munkarka u diidi waayeen ee ay ka tegeen yacni inkaarkaa iyo nahyigaa ay ka tegeen ayaa ficil lagu tilmaamayaa waayo xaqiiq ahaan yacni ficilka lama yidhaahdo uun acmaasha jawaarixda waxyaabaha camaliga ee la qabto uun ficil lama yidhaahdo ee ficilka xataa waxaa lagu idlaaqaa wixii jawaarixda laga qabtee camal ah wixii afka laga yidhaahdee qowl ah wixii laga tago waa nooc min anwaaci lficil tarkigu markaa sidaasaa loo yidhi labisa maa kaanuu yafcaluun ficilkoodaasi waa maxay tarku linkaar waayo way iska reebi waayeen allah waxau yihi taraa waxaad arkaysaa nebi allow kaiira in badanoo minhum munaafiqiinta ka mida yatawallowna iyagoo saaxiib ka dhiganaya iyo sokeeye aladiina kuwii kafaruu gaaloobay labisa maa shay baa allailaahe xumaan lahaaday shaygaasoo qadamad ay u hormarisay lahum iyaga anfusuhum nafahoodu an sakhita allaahu baa baas lahaaday haddaba ficilkan anta masderiyadii ay gashay masderka laga dhalaaliyo waxaad ka dhigtaa mubtade khabarkiisii maxduuf yahay oo waxaad tidhaa labisa maa shay baa xumaaday kaasoo qadamad ay u hormarisay lahum iyaga anfusuhum nafahoodu waxay horraysiisteen baa xumaaday huwa kaa ay hormarsadeen ee xumaaday an sakhita allaahu ay sakhatullaahi cadhadii ilaahay weeyaan ee calayhim korkooda ahaatay maxay hormarsadeen dee sakhatullaahi calayhim waa masdarka sakhita wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisana hum iyagu khaaliduuna kuwii ku waaraya weeyi allah waxau ihi walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen kuwa munaafiqiintii yu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo wanabiyi nebiga iyo wamaa kii unsilo la soo dejiyey ilayhi nebiga lagu soo dejiyey hadday kuwa rumaysan ahaan lahaayeen ilayn afka baarkiisunbay ka sheeganayaane uurkooda kuma jiree ma takhaduuhum kamay yeesheen gaalada awliyaa saaxiibo iyo sokeeye kamay dhigteen walaakina kaiiran ha yeeshee in badanoo minhum iyaga ka midihi faasiquuna kuwa daacada alle ka baxay weeyi hadihi alaayaat waxaa ku sugan xurmat alguluw walibtidaaci fi ddiin waitibaacu ahli lahwaa horta in diinta lagu talax tago oo xadkeeda la dhaafiyo inay xaaraan tahay sidoo kale diinta in wax lagu soo daro aan ka mid ahaynina muxaram inay tahay dadka ahlu bidaca ee hawada iyo bidcada iyo baatilka u ehelkaana in lagu raaco oo la dabagalaa inay inaanay bannaanayn oo ay muxaram tahay oo qul yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum hayra alxaq huluugii baa laynoo diiday walaa tatabicuu ahwaaa qowmin qad dalluu min qablu dadka lumay ee baadidiiyo bidcada ehelka u ah in lagu daydana waa laynoo diiday waxaa halkaa soo gelaya walaa tatabicuu ahwaaa qowmin qad dalluu min qablu waadalluu kaiira wadalluu can sawaa'i sabiil culimmadu waxay yidhahdeen waxaa halkaa soo gelaya culamaau suu ilain ilaa ahlu kitaabkii hore ilaa ummadeennan muslimiinta ah mar wal iyo marxalad walba waxa jira kuwa la yidhaah culamaau suu cilmi bay leeyihiin waana culammada xunxun baa la yidhaha oo maxay ku xumaadeen dee cilmigoodii iyo camalkoodii baan wada socon oo cilmigay barteen way leexinayaan iyagu way hallaabeen dadkana way hallaynayaan ilaan qofka caamigii ninkii cilmiga lahaa markuu wax u sheego wuu iska dabagelayaa marka haddaanu caalimku caalim rabbaani oo alla yaqaana ahayn dee dadka jar buu ka tuurayaa caamigiina wuxuu odhanayaa un sawkii wadaadku yidhi marka halkaa waxaa laga qaadanayaa dee adduunyadaadaba u adiga u sahan tegaya ee ka fiirsanaya eh diintaadana u sahan tagoo ka fiirso ilan culamaa usuu baa jira oo xaqiiqo ah oo rasuulkuna waa sheegay sala allahu calayhi wasalam inay aakhiru zamaanka yacni waxa weeyaan marka cilmiga la rafciyo iyo fii aakhiri zamaan inay dhici doonto marka culimmadu ay dhammaadaan dee madax juhaalah in waxa weeyaan loo cumaamadi doono oo inta wax la weydiiyo ay waxa weeyaan iyagu lumi doonaan dadkana ay hallayn doonaan marka waa inaad aada uga fiirsato diintaada cidaad u daba fadhiisanayso ka fiirso aada iyo aada uga fiirso iminka guri haddaad dhisanayso maantao dhan shirkadaha waad ku wareegeysaa oo waad xataa tartan baa laga yaabaa inaad u qabato maxaad doonaysaa injineerka ugu wanaagsan gurigaaga inuu dhiso haddii kala mid iska gebgaba haddaad u dhiibto dee berru dildilaaci haddii waxa weeyaan aad u baahato caafimaad maantao dhan waxaad leeay dhakhtar kee ugu wanaagsan kee kaasaad u tegeysaa laakiin waxaa ayaan darra ah diin markay noqoto iyadu waa mubaax nin walba faruhu gashanaya laysma weydiinayo waa wadaada daa waa qalad imisaa wadaadoo aayaddii akhriyaysa oo haddana dhiiggaaga banaysanaysa oo ku biraynaysa soo ma fara badnaa marka wadaadku dee wadaad xume iyo wadaad wanaagba uu leeyahay soo maaha waa xaqiiqo jirta sidaad adduunyadaada uga fakera sidaad uga fiirsanayso diintaada uga fakero uga fiirso ciddaad weydiinayso iyo ciddaad u daba fadhiisanayso waxaa kaloo ku sugan aayaadkan alcisyaanu wاlاctidaau yuntijaani lisaaxibihim alxirmaana wاlkhusraan waxa weeye cisyaanka iyo xadgudubku qofka waxay dhexalsiiyaan khasaare iyo wanaag iyo khayrka inuu ka qado o dalika bima casow wa kanuu yactaduun lacnad bay ku muteen cisyaankii waxaa kaloo ku sugan xurmatu sukuuti can اlmunkari wawakhaamatu caaqibatihi calى اlmujtamac munkarka in laga aamuso afka laga xidho xaaraannimada ay xaaraan tahay iyo yacni ciqaabka ka dhalanayaa siduu u wen yahay uu culus yahay oo nimankaa reer banu israa'iil waxaa lagu nacdalay dee kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh waxaanaynu in badan soo tilmaannay wax kastaoo ahlulkitaabka lagu ceebeeyo lagu canaantay inaku haddaynu samaynana waynu ku sifoobanaa oo canaanta iyo ceebtaasi wayna haysataa marka culimada muslimiintu hadday afka ka xidhaan sidii kuwii ahlu kitaabka munkarka oo dadka wanaagga fari waayaan xumahana u diidi waayaan dee waxay soo gelayaan un lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil oo iyaga iyo ummadduba waxay halis u yihiin lacnad iyo cuquuba inay ku dhacdo rasuulkuna waxau yihi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii saxiixi sunani nasaa-i min xadiidi bni mascuud waxau yihi ina awala maa dakhala annaqsu calaa bani israa'iil kan rajulu yalqa rajula fayaqulu ya hada itaqi اllah wadac ma tasnac fainahu laa yaxilu lak wuxuu uhi reer banu israa'iil halkii dhibaatada iyo nuqsaantu ay kaga dhacday ugu horreysay waxay ahayd ninku intuu saaxiibkii la kulmo oo dembaabayo oo macsiyo faraha kula jira ayuu odhan jiray waryaa war ilaahay ka boqo waxaanad samaynaysa daa xalaal ma ahe uma yalqaahu min algad haddana berri buu la kulmayay ninkii oo isla xumaantii samaynaya falaa yamnacuhu dalika an yakuuna akiilahu wa shariibahu wa qaciidah maalinta dambe uu kula kulmo isagoo wixii samaynaya arrintaasi umay diidi jirin inuu iskala fadhiistuu iskala cunuu iskala cabuu majliskiisiiba ka mid noqdo falamaa facaluu dalik markay sidaa sameeyeen ee wadaadkoodii iyo waranlahoodii ay masoobeen daraba allahu quluuba bacdihim bibacd ilaahay qalbiyadoodii ayuu barhkiiba barhkii kale ku dhuftay oo waxa weeyaan uu isku garaacay uma qara'a dabeed nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu akhriyey oo uu yidhi waxaa soo degtay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casow wa kanuu yactaduun kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kanuu yafcaluun huluwiga ahlulkitaabka loo diidayo waxaa ka mid ah huluwiga yahuudi ay ku talax tegeen ee ay yidhaahdeen wa qaalat alyahuudu cusayrun ibn allah cusayr ay yidhaahdeen waa ina ilaahi iyo huluwiga nasaara ciisa bnu maryam ay ku talax tageen ee ay yidhaahdeen ciisa bnullah ciisa ina ilaahay ah waxaa huluwigooda ka mid a ahlulkitaabka yahuud iyo nasaara inay culimmadoodii iyo cubaadoodii ka dhigteen rabbiyo wax u xalaaleeya waxna ka xarima ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah marka yacni waxyaabahaasi waa quluwiga ay sameeyeen ayaa ay ka mid tahay waxaa ka mid ah kaasi waa talax tagga xagga qusuurka iyo gaabintana waxaa ka mid ah ilain marka la leeyahay xadgudub xadgudubku talax tagna wuu noqdaa gaboodfalna waa noqdaa marka kaasi waa talax tag marka dee ambiyadii waxa weeyaan ibnullah la odhanayo waa ghuluwi ku talax tagoo ifraad ah ghuluwiga tafriidka iyo gaboodfalka waxaa ka mid ah nimanka yahuudeed ciise iyo hooyadii inay ku xadgudbeen oo xaqoodii ay ka gaabiyeen oo ku gaboodfaleen kuna gafeen oo ay ciisena yidhaahdeen waa ibnu zina hooyadiina waxa weeyaan zina ay ku ganeen iyadoo ilaahay ka beri yeelay subxaanahu wa tacaala laakiin ay ku been abuurteen marka waxyaabahaas oo dhan waa nooc min anwaaci alghuluwi waana laynoo diiday in diinta lagu xadgudbo oo ifraadka iyo tafriidka labadaba waa laynoo diiday in shayga xadkiisii la dhaafiyo waa laynoo diiday waajibku waa waajib sunnuhuna waa sunne muxaramku waa muxaram makruuhu waa makruuh mubaaxu waa mubaax shay walba xad iyo xukun buu leeyahy marka dee shay sunno ah inaad adkaysood heerkii waajibka gaadhsiisa ma aha shay waajib ahaana inaad ka gaabisood sunno ka dhigta ma aha shay walba halkay shareecadu dhigtuun u daah oo ha dhaafin adugu intaasaa kugu filan rasuulkuna sal allahu alayhi wasalam waxau yihi kamaa fi saxiixi sunan ibn maaja min xadiidi bni cabaas iyaakum wاlguluwa fi اddiin fainahu ahlaka man kana qablakum اlguluwu fi اddiin waxaan idiin kala digayaa idinka iyo diinta in lagu talax tago oo xadkeeda la dhaafiyo waayo kuwii idinka horreeyey waxaa halaagay diintoodii inay ku xadgudbeen rasuulkuna sal allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi ina diina yusrun walan yushaadda diina axadu ilaa halabah diintu waa fudayd waa yusri waa samaaxo aada iyo aada u sahlan ruuxna iskuma adkeeyo oo kama badbadiyo ilaa diinka unbaa ka xoog roonaado isagunbaa dhulka usoo dhaca macnuhu waxa uu yahay diintu sideeday u fududahay haddii sideeda loo qaato oo waajibka waajibkiisa loo qaato sunnaha sunnihiisa loo qaato shay walba xadkii alla dhigay loo daayo way sahlantaoo ma cusla waayo ilaahay marka horeba waxaynaan karayn inama saarin laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha fattaqu llaha ma statactum laakiin ruuxu hadduu ka badbadiyo oo shay aan waajibba ahayn uu waajib ka dhigo isagunba hadhow dhulka usoo dhici oo ay ka qaalib noqon diintu allah waxau ihi qul waxaa tidhaa nebi allow yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow laa takluu ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina hayra alxaq ay guluwan xadgudub hayra alxaqi aan xaq ahayn ha ku xadgudbina guluwi kastaana waa waxa weeyaan waa xaqdaro ee waa libayaani alwaaqic iyo sifo kaashifa ahuno waa lasii kashfinayaaye ma aha ixtiraas ma leh oo lagama saarayo mid kale oo kasoo horjeeda wa an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sulaanan unbay la mid tahay walaa tattabicuu ha raacina ahwaaa qowmin qole hawooyinkood ha raacina qoladaasoo qad dalluu lumay min qablu hore u lumay oo wa adalluu lumiyey kahiira in badanna lumiyey oo wadalluu ka lumay can sawaa'i sabiili waddadii toosnayd ee xaqa ahaydna ka lumay aslu sawaa horeynu usoo sheegno waa bimacna alwasat laakiin waxaa la yidhaha wasatu shayi waa acdaluhu wa afdaluh shayga bartankiisu waa halka ugu wanaagsan marka waa waddadii ugu wanaagsanayd ee xaqa ahayd baa loo jeeda allah waxau ihi lucina waa la nacdalay aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min bani israaiila reer banu israaiil ka mid a calaa lisaani daawuuda daawuud carabkiisii korkiisii baa lagu nacdalay wa ciisa wa calaa lisaani ciisa iyo ciise carabkiisa korkiisii baa lagu nacdalay ciisihii ibni maryama ina maryamo ahaa daalika ay lacnu lacnadaa ku dhacday xaasilun waxay ugu dhacday bimaa casow bisababi cisyaanihim macsiyaday sameeyeen sababteedii wa kaanuu yactaduun wa bisababi kownihim yactaduuna iyo ahaanshahooday ahaayeen kuwa xadgudba sababteeday ugu dhacday kaanuu laa yatanaahawna waa min alictidaa xadgudubkay sameeyeen ee lagu nacdalay maxaa ka mid ah laa yatanaahawna tarku linkaar waa waxyaabaha lagu nacdalay kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan iska reebin can munkarin xumaan facaluuhu ay sameeyeen iskamay reebi jirin labisa maa shay baa xumaaday kaasoo kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya wa huwa tarku linkaar ficilkaasi waa inkaarkay ka tegeen taraa waxaad arkaysaa nebi moxamedow kaiira in badan oo minhum iyaga ka mida munaafiqiinta yatawallawna iyaga oo saaxiib ka dhiganaya aladiina kuwii kafaruu gaaloobay iyagoo ka weli yeelanaya aad arkaysaa labisa maa shay baa xumaaday kaasoo qadamad ay u hormarisay lahum iyaga anfusuhum nafahoodu huwa kaa ay u hormarisay an sakita allaahu waa inuu alla u cadhooday ey sakhatullaahi cadhada ilaahay weeye ee calayhim korkooda ahaatay wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisana hum iyagu khaaliduuna kuwa kuwaaraya weeyi walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen yu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo wanabiyi nebiga hadday ahaan lahaayeen kuwa rumaynaya iyo wamaa kii unsilo la soo dejiyey ilayhi nebiga lagu soo dejiyey hadday ahaan lahaayeen kuwa rumaysan hee matakhaduuhum waa munaafiqiin oo dee walahooda ayaa awelihii kulliga ahaaye qalban wa qaalaban ee mukafirka ahaa yacni hadday iimaan lahaan lahaayeen dee matakhaduuhum awliyaa gaalo sokeeye kamay dhigteen tawalli taam ah walaakina kaiiran ha yeeshee in badanoo minhum iyaga ka midihi faasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxay weeyi wallaahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online